maarayaha guud ee tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdulaahi guure iyo wafdi aqoon-yahano ah oo uu hogaaminayo oo maalmo ka hor soo gaaray degmada gurceel ee gobolka galguduud ayaa waxa ay safar shaqo ku tageen iskuulka maxamuud sabriye oo wax lagu baro dad agoon iyo danyar isugu jira kaas oo laga hirgeliyay dhowaan degmada gurceel ee gobolka galguduud abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa goobta hadal kooban ka jeediyey waxa uu ka warbixiyey iskuulkan aas-aaskiisa isaga oo sheegay in dad muxsiniinahi ay ugu tabaruceen in dadka danyarta iyo agoonta ee degmada guraceel wax lagu baro iskuulka la yidhaahdo maxamuud sabriye ee ku yaala duleedka degmadaasi
aadaan ugu faraxsan lahay xaruntan oo ka kooban haddii alla kuu roon yahay iskuul iyo dugsi iyo masaajid iyo hoy carruurtu saaxdaan haddii alla kuu roon yahay iyo beertaas aad u jeeddiin haddana ceelkii la qodayo macalgaadiidkoodii iyo wax walba lagu diyaariyey waxaa hirgeliyey dhallinyaro degaankan ka soo jeedda oo fakerkaas lahay oo abaabulkeeda galay oo haddana qabtay ilaahay inuu ka abaalmariyo ayaan rajaynaynaa waxaa la yidhi alla ruuxu yaqaannaa u arxama dadkiisoo danyartiyo agoontiyo u ixsaama aadmiga marka in ilaahay ka abaalmariyaan rajaynaynaa dhanka kale waxa uu u mahad celiyey dadka ka qayb qaata isaga oo sheegay in iskaashiga wax weyn lagu qaban karo ilaahay ayaan uga rajaynaynaa af iyo adin iyo gacan iyo anfaco intii ka geysatay inuu ka abaalmariyo waxay kaloo muujinaysaa arrintaanu iskutashiga iyo iskuduubnida iyo iskaashiga faa'iidada uu leeyahay sannad gudihiisa in xarunta intaa la eg lagu sameeyo haddii haddii alla kuu roon yahay dadka degmada gurceel deggan howl ay u dhan yihiin wadaqaba lahaayeen waxay caddaynaysaa inaan waddadan haddii alla kuu roon dhuusamareeb iyo isku xirtaa matabaan aan ku dhisi lahayn muddo kooban marka iskaashigu waa awood haddii la iskaashadana wax badanaa la qabsan karaa dadka reer gurceel haddii alla kuu rooyahay shakhsiyaadka yar ee ka soo jeeda howshaan qabtay in lagu daysado ayaan ku talinaya sannad ka hor ayaa iskuulka maxamuud sabriye laga hirgeliyey duleedka degmada gurceel kaas oo ay gacanta ku hayaan hay-adaa khayri ah islamarkaana wax lagu baro dadka agoonta iyo danyarta isugu jira ee ku nool gurceel iyo deegaanada hoos yimaado waxaa socday sidoo kale mashaariic lagu horumarinayo iskuulkan oo dhowaan laga hirgelinayo ceel biyood loogu talagalay iskuulka iyo bulshada deegaanka iskuulka